asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaad kusoo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaan aalaaba ku soo qaadannaa sheekooyinkeenna cajiibka ahaa iyo qaybahoodii kala duwanaa qaybo ka mid a waana xubinta murtada maanta ee haddii eebaid mahayo dhinacyada farada badan iyo howlaha farada badan iyo tusaalayaasha farada badan intaba waxaynaga tusa markaase haddii eebba idmahayo xubinteennani waa xubin ka mid ah kuwa cajiibka ah ee dadku fudaydka iyo iska doondoonka waxyaalaha ay ku keenaan iyo in lagu digto intaba laga yaabo inay tusaale kaaga tahay xubintan iyadiihi waxaa la yidhi niman ayaa safar aaday nimankaas waxay ahayn niman fara badanoo kooxa hadday safar aadeen safarkii mudday sii socdeen waxay soo mareen dhul cidla ah dhulkaasoo ah mid maroodiga iyo wiyilaha cadhaysan iyo cagweynta waxuna isugu tageen oo dhul maaragtay aad iyo aad xayawaanaad fara badan oo cadow iyo dugaagba isugu jira iyo ugaadha iyo dugaagba isugu jiraayey ay aad iyo aad u joogaan dugaaggaas isaga iyo ugaadha isaga iyo waxaas isaga waxaa ku jiray xilli barwaaqo ah oo bahlaha maroodiyaasha la dhahay ay aad iyo aad u qooqan yihiin dhibaatooyin fara badanna ay ka jiraan ayay ahayd xilligaa ay ku aadeen waana niman kooxoo safara haddii eebba idmahayo markay maroodiyaasha iyo waxaa ku aadeen iyo xilligaas baashu ay halista tahay iyo wakhti haddii eebba idmahayo ay jawiga uusa fiicnayn ayay ku aadeen iyagoo halkaas iyadaa marahaya oo middaas iyadaa socda ayay waxay ku aadeen maroodiyaal qooqan oo arbihii iyo wixii iyo gurdinka yeedhahaya iyo waxa aad yaabi nin baa yidhi marka orfulayaal baa tihiine weligiinba meel cilaad ka cabsan jirteen iisigu bal maroodigu markuu qooqa inuu sida geela dhabi dhista aan soo eege warhoy maa joogtid warhoy maa joogtid warhoy maa joogtid waa diiday ninkii waa is adkeeyey warasdha fulinimada naga daayinimay bahal fulinnima cirka idinla martay waxan fulinnima iska daaye balaayaa idinla tagtay maxaase idinkaa maxaad ka cabsanaysaan hirir waa ordee maroodiyaashiibuu dhex galay hadduu maroodiyaashii dhex galay bahalihii qooqnaa iyo arbayaashii qooqnaa iyo boorarkii baa eriyaday si fiican bay u eriyadeen xaggii xaggaa laga maray geeday ku dumiyeene kow waa dileen waa dileen ninkii dhammaaba maroodiyaashii waa dilay ninkii markastoo in loo baroorto oo loo murugoodo lama ribin oo maaragtay dadku ay dhahaan alla ninbaa maroodi naga dilay oo kan oo kan hadda ninku waa ninkii diiday ogow ilan malkumowd baa waday in maroodiyaashan uusa dhex gelin isagaa diiday moogtahay oo lagu kari waaye markii ninkii isaga ahaa ay hubsadeen nimankii kale inuu maroodigii dilay yaa nin ka mida nimankii wuxuu yidhi waryaaya inakaana nakaana maroodiyaashu iyana soo gaadhin markaasaa cali war ninkii hebel ahaa maroodi baa dilaye oo ninkii maroodiyaa dilo waa dhintaye maxaa dhacay see seed wax leedahay seen uga tagnaa ninka meydkiisa seen uga tagnaa markaasuu wuxuu ku yidhi war axmed ii sheega sali haa waxaan idin leeyahay nimaan qooq dilin maroodi ma dilin yah nimaan qooq dilin maroodi ma dilin haddii macnaha ninkan uusan isagu qooqnayn oo qooqiisu dilin iyo isaga kibirkiisii isla weynadiisii dhaqdhaqdiisu haddayna dilin maroodi ma dilin u fiirsay ah nimaan qooq dilin maroodi ma dilin haye see dee ninku isagaa qooqnaayo maroodigan qooqan doontay qooqiisii marka uu qooqnaay oo maroodiyaasha ugu qooqay ama uu ugu ciyaarahayay ama uu u aaday yuu ku dhintay ee maroodiyaashu maba dilinba maroodigu innaga muxuu inoogu imaan waaya inoo dili waaye ninkan isagaa maroodiga doontay maroodigan isagaa qooq la doontay qooqii baana dilay nimaan qooq dilin maroodi ma dilin buu ku yidhi eena kaana wallaahi bilah gadaal unbaa nimanka hadalka u dhuuxeene warkii waa u soo baxay inuu war saxa yahe waa la arkay waa lala qaatay waxaa leey wallahi waa nimaan qooq dilin maroodi ma dilin aayar baa la dareeray saasaa ninka meydkiisiina looga dhaqaaqay meeshii cidlada ahayd isagoon gadaalba cidi u eeginba gadaalba cid uma fiirin haddii sababtoo ah nimaan qooq dilin maroodi ma dilin bay noqotay oo maaragtay mar hadday nimaan qooq dilin maroodi ma dilin noqotay de maxaa la dhahayaa waa in un halkaa laga duulo oon ju iyo ja dambaba laysu keenin caahir baa sidaa lagu tegey dadkii ay u tageen nimaa qooqdilin maroodi ma dilin bay ku dhaheen mahmaada maanta ee xubinteenna murtada maanta idamka iiba waxaan dhahaynaa adduun orod laguma gaadho adduun orod laguma gaadho